kulan qaaraan lanka aruuryaw sidii lan dhisi lahaay jidka maraw lamanusku beledkun baydhawiyag laka qobadii hotel wegara gasta house ee magaalada tunbaydhabo kulankun may baa ha ku qiib galay maamulka degbada ganacsato culimaa-udiin iyo haanoo kale oo yoona ee dad oo binaanka kukooyi oo lakamarta qaadi kulanka si oon bilaabaan qaaraanka reedlanka dayactiraaw jidka jijabsan emaraw faras magaalaga baydhabo guddoomiyaha rugta ganacsiga koonfur galbeed soomaaliya imid maalan oo ku hadalay kulanka iyo maybaa ha ku jeediyey meelaas hadalka dheehanaay waddaniyad daljeelaan us oo meelaasna kayaboohi beese deeraas lama kun oo doolar taasoo hayti tow is umbii sidii bulshada reer baydhow yo on hele lahaayeen jid eedda unsuurud badan bidhaantiisna faylata usoo hadalaawna hadalshii may ku mid ahayay sababtaan halkaan sugnay waxaa weeye in aanu hormarino magaaladeenna aana ka hormarino waxyaalaha dibudhacaay oo dadku magaalooyinka hore uga qabteen sida magaalada laamigii iyo waxyaalaha dayacan in laamiyada la dhiso wixii karaan keena kolley waxaa la yidhi nin walba tabartiisa qodaxdu tagtaa waxaan u malaynaya haddaynu isu tagno inaynu magaaladeena dhisan karo waxaa hore usu jabshay ganacsatada baydhabood waxay soo tijaabisay dhismaha ay ka wado magaalada banaankeeda khayralaa siiyo waxaa isxilqaamay hadda ka hor ganacsatada baydhabood waxayna ka soo shaqeeyeen jidka u isku xira baydhabo iyo buur oo dhibaato badan lagu qabay oo shirada badan ka dhici jireen maalin kastaba markay kaa ku soo guulaysteen haddana waxay u gudbeen dhinaca saad ogsoontihiin awdinle hadday faraha ku hayaanin haddana waxaanu rabnaa haddaan laydmo inaanu magaalada gudaheeda wax ka qabanno lana saaro magaaladeenna jidkan dheer oo magaalada dhex maro oo kan weyn ah in la dayactiro waxaan ka qaban karno waxaa hadda qaybta hore inoo ah inaanu dhisno haddii ilaahay raalli ka noqdo kun iyo shan boqol oo mitir ama hal kilomitir iyo bar oo laga soo bilaabo haddii rabbi raalli ka noqdo buundada loona soo cesho xagga magaalada loo xagga xamar loo sii wado ilaa aargada laga geynayo intaasaa noo calaamasan waxaana jecelahay inaan hologa soconno aanu dhammaystiro kaan jidkan controlka control inta udhexaysa sidaanu damacsannahay haddaan rabbi raalli ka noqdo iyo jidad kaloo muhiimka ah saa ad soon tihiin waxay la tahay nin walba isaga wiiisa gurigiisa isaga ha samaysta nin gurigiisa loo samaynaya ma jiro wixii lagu qabto waa wax yar oo aan baahi kaa beenayn waxaana soomaalidu tiraahdaa ninkii guntan baa loo gargaaraa waxaan rajaynayaa warqadan waxaa ku yaalla haldhegyaa ku yaalla haldhegyaa ku yaalla amase waxaa ku yaalla waxyaalo wixii lagu dhiqaaqi lahaa baa halkan ku yaalla marka haldhigadaas waxay wax tarayaan in markii aynu hawshaan fulino si aad soon tihiin waxyaalo dhowlaan ka qabanay aan ka qabanay magaaladeennan faa'idada inoo hayaan oo ogsoon tihiin wuxuu ugu horreeyey magaalada laga qabtay waxay hayeen masaajidkan jaamaca siduu ahaan jiray siduu maanta yahayna waad arkaysaan inta ku tukata iyo inta hore ugu tukan jirayna waa weynin waxaa ku xigtay magaalada dad baa kacay dad dan yaro oo dadkii gaarigacnada iyo waxu saaraan jireen ba wax ka hubteen magaalada u kacday waxbaa loo qabtay dadkii noloshooda waa lagu ceshi waxaa kaloo la qabtay waa ogsoontihiin aeroboortka waxaa laga dhisay guri oo terminalah oo shuba oo vinti vervinti oo uba shuban ganacsataa dhisay hadda tan ganacsata keliya maaha qof walbo oo reer baydhabooda ama qof walbo oo inta baydhaba laga xukumaa waxaa loo baahan yahay ninba wixii tabartiisa inuu baxsho
guddoomiyaha foolka dhigoy faytaa ka jarte master ibraahim oo usiina ku hadalay kulankaas yamayba sheegay ini dal walba yo dhisaayaan dadshay isla markaasna lanku baahanyay bulshada haan iyo ganacsatada ah iniyo unsurmaan sidiiyo reed anka dhisi lahaayeen jiditay maraayaan magaalada tiidiyo iyo weliba goobo kale ee bulshada inin iska kooyre baydhawo in la ero wadayada ilaamaga haytay deegaankan ebirka haytay burbursan haytay yaa waa la fadee la hagaajiyey dadka deegaankan suubiyaan la fadee lanki ilaahay nasiib indeersii oo wadna sii iidaya fursad ee dhanfeel lanka ku faa'iidaysay oo toofil ilaahay waafajiyey waybuaha bini aadamka oo muslimka ana ilaahay nil hadal quraanka yaa ka jarta in allah la yughayyiru ma biqawmin hatta ma yughayyiru ma bi anfusihim illa bak isbadalan ilaahay badal min shayna because sawaba la fadee dadka hadii la tacbaan ee wal suubsoo inay dangan lahayna oo si kale la hadii iyaga saas isku haadeen haadeen dhusha saas la haadeen dan nool dhusha feedin wal dhiiban fadan horumar ku shaqeeyaan fadan hadii iyaga meelfeel oo nidaamsan ay roogeen owlaadin meel nooc ah diireen ka tala galnay fadlan hadii ta onu diiri wayne isbitaal tayle dhaqaatiir fayl roogan isbitaal tayle meelfeel jid fayl jaamacada high class hadii uu diiri wayne in owlaadin diireen ka tala galnay lagama qomle fursad oo eedan fayl oo lankasta ku faa'iideysta waay haddana waxyaabaha is ilaahay dadka muslimiinta aan kanim ay may kumid ahaa adid uu ka dhisadaas jidkaan mada fadhiya suubsadaas ajarna warkiisiye beesada ad galad adaad dhimata taas sadaqa jaariyo waaye adaad dhimata walaha kuu diran jidkaas la isticmaalow taas gaalada ma haysadaan wala dhiibayo hayada oo rooraayan dadka muslimiinta ilaahay khaas un ku weeli dadkii fahmay barnaamijkaas ku faa'iday sifada ilaahay no weel marka walaalayaal way la fadayihiin barnaamijkan waa tacaawunu cala biri wataqwa waaye alla ku absin in faylahan in liska kaalmay waaye waa in liska weri munkar ma eh dad dulmiyow ma ah dad dilow ma ah horumar deegaankii kan ah in lagu qiib qaadado dadka ilaahay walaasi la kawalan haysanayba barnaamijkaas ka iibku nagadaan la hadho waaye isbedel la kooyna nololaan iyo jidka isunka nololaan isi wal ayin walba ku bedelo in hiirino ma hogga hiirino noo fadeen so oo awlaadan meel faylan kooyan arrintaas una diyaaraan ana ka shaqeeyana tusaale ahaan guddiga jara guddiga horumarinta degmada baydhabo leeraawa jara oo la suubiyey oo guddiga halka oo magaaladan ka furan laha ka suubiy ana ka jara guddigaas guddi beesa qaadadaw ma ah hal doolar ma qaadaahayn laakiin may diyaaran ganaa inay waktigan iyo dhaqaalan iyo fikridan unu gelin inta jidka kusub samaw diyaaran gana binaadan kana dalan kawa jira wala keen kataraan laakiin wala keen dhimaayo lan ku suleelay laakiin wal kala hoosta jarta isku eraaw jar koran wal hoos ka jara ma jaran taasa siin sheege way diyaaran gana inay waktigan iyo maalkan maskaxdan iyo walaagan gelin inta jidka kusub samaw raalina ka ana ka qanacsagna way rajaynaaha haddii awalni taraaso inaad ku qiib qaadato ajar niyoto adduunyo aakhire horumarka deegaankiika waajib waaye hooda walan tara korna fadlan ambar bogaantay taas naftay ahsan waay lanka keen bar bogaan wafayl waay laakiin bulshada wala markii taraan waana misaajidka bal bar bogaan ogayaan misaajidka bal bar bogaan oo heer kala diirsay tayada lahay beetulaa lanka lagu fukado waa jid ma ku fukado aaminsana hadii aad khayrka qiyaam kuna korna dhibka qiyaam kuna tahay walaalayaal marka wada jeeyada kuntan kooyda fayl waa da kala diirsay oo saxaafadu noo dhuusdaayeen in barnaamijka khayrka lagu qiib qaado hol lagu qiib qaado korna dhibka linka wajan Sheikh Abdul Qadir Hassan oo lanka magadaraw Sheikh Abdul Qadir Abeena oo ku mid ah culimaa udiinka eedlanka gorodow magaaladun baydhabo iyo guud ahaanba gobolka baay oo ku mid tahay dadkii ku hadalay xafladdaas kulanka qaaraan aruuryowke iyo mayba xusey sida markaas dhismada jidka la dhisaw qarashka lakabiyaw alle agtiis iyo inku eto toowiin oo la keelaw janno sheekha mayba ha qaaday aayado qur'aana iyo axaadiis oo uusan daliil shidaw khayraadka ilaahay baaliis inyaala lanko ansurum in isu dhisa meelo mujtamacga iyo layin arrin caam ee yaraninka weerageeka wayla eray arintun dawlad shaqo ma kale ummatun magaaladan degan iyo iska xisaabtamaayana leer ikhwaani haddii una hega diinta walyar ku fiirina ilaahay wayna layaa watacaawanuu cala albiri waataqwa horta tacaawunka la sheegay iska kaalmaysada iyo ilaahay neerahaya way ilaahay naf aray ini una iska duubanaana waynan diiday inuguna tafaraaruq suubina waactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu in shal jabteen haddii laakiin iska duubanaana wardhanaa qofsado korna runtii arintun arrin wayba ummato magaaladan degan mase dadku ilaahay makaniye zaman walba jiila leye jiil bacda jiil dada nool geeka bara dada noolaadadoona geesha dada noolaadadoona zamanadii hore dadaha noolay taariiqa ku tabeen waqtiga ilaahay unina makaniyo roogna haddii una sacadaalad oo nadiif oo daacadnimo un walanqobsana runtiis tusaale baa laga laha qaadadahay masaajidka jaamaca dhowr jeer la xusi masaajidka jaamaca wal ogye walaalaka suubi ikhwaani waana walka guuraysaday runtii daacadnimo lalakooyi isku duubnaana lalakooyi ilaahaya la tala saaradi walka guuraysada tusaale nagada tusaala dibadda iyo dalkaba geeka ikhwaani dariiq ma iyo macnaashay dariiqa diinta dhishiga dariiq wadawna u fiirina jid fiirina ahmiisa elata rasuulka sal ly slam waylayaa aliimaanu bidcun wa sittuuna shucba أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق إيمانك سنتيب إيمانك وسدلحدن إيه أنت يبكوبية وإن سر إيه توحيدك كلمة لا إله إلا الله ما إن هوسي إماطة الأذى عن الطريق جدك أو ولا حول كبيرة دفك لواو هذه اللي جدك نبي صلى الله عليه وسلم دارمي وددان إني والحول كبيرة runtii way laka ka samaday janaada ilaha inay laka gala inay dama dhaaf la ku hela rasuul sal way sheegay baynamaa rajulun yamshi biariiqin nan oo jidka dareera yaa u aragay gusna shawkin laanta qurun ee jidka dhakistaa lu aragay faakhadahu laantee qaadi fashakara allahu fagafara lah ilaahay lankii dembishee dhaafi jinaadisa jeeye waa laan qurun ee wadataa loo qaadi kooran haddii una gargayshinkaa suubina gohorogunku suubina dhagxaantun gubirna wadaha highway oo heer sare udha gubina intum iska jarsantay abaabshameeye gebagabadii kulanka mayba ku hadalay guddoomiyaha degmada baydhabo cabdulaahi cali watiin oo eedan xusi sidii anfaylata bulshada in iskoyka geekiyo lokooyan isla mar ahaantaasniyo ka fadaayaan iniyoo ka dhisaan waddanka kiijo xilwiin iyo geeka qaadeenyeeri maybana mas-uuliyad wiin isku saarteena sidii reedhanka naga dhahayteen suuradii beledkun ka degma ahaan garab yasiinka siyaaniyeeri guddoomiye cabdulaahi cali watiin oo hadalgey sii wadadoona mayba erey mustaqbalka waddankan waddooyinka hormarin bari iyo wadadaada walimaaran oo dhaqaalaha gudaha kaba maaranka rubad saas darteed damiinta waa guddigaas uu fili guddigaasoo koob maaran dhammaan ganacsatada iyo qeybaha shirkisan bulshada reebada koob taasoona maaran maaran war badan maaran kaba badhaka hoo lusul maaran war badan kabedeeda koorta ee waddooyinka magaalada baydhabo waddooyinka waxyaabaha may ka jiraan oo oo guurtan dukuda ka jiraan oo la isticmaalo anta badanna ma isticmaalahe badi baawarkii dhakeen baawarkii weynaanka badan wadada qayrkii habahe badi la dhisa oo baawartii ay isticmaaleen qayrkii habi maalan waqti badan jir laakiin baawar maana kontontan guud hoob isticmaalka habi waqti kaaban jir anta badan maana baawartoonkii maana ganacsi isticmaaleen marka intii markas maalan oo hay-adoo kusugi fadli ama barnaamijyada oo kusugi lahayni bayfay leeyimaadin umadiya iska talata aayashaya ka talata wadansheesi honabatay ka talata sida maarna gobolada badan ay maarna oo soomaaliya katirsiga soo biraya taas marka in guddigan la asaasay baahidaas sheegtay midtaa way maarna guddi la aamini karo oo qeybaasha tisa bulshada iyo ganacsada kooxu u yihiin mushkil male liisteena soo bii liistelaasoo soo bii ganacsada ee ilaa zedmay boohan qorinin marka kulay guddigiyo maybaa ka shaqey doonaan koogaa doona guri kasta iyo min kasta iyo kumaar meel kasta oo xarun ganacsiga baan ku duwaysan booseeda doonan insha Allah ma rajay in la bogaay oo bulu buu isticmaal beesa samaar meel kasta oo maar oo ay ma oo umudan buu tuman ka baado ya insha Allah oo aan aanige digilito kulli maamo qad may bogan soo ka jaran daas mala laakin kana beesa ma ma maamo doonan ganacsiga reebe oo may maamo doonan ku duwaysan lawaad siid oo bogo ya may bogaay maamo doonan marka wadooyinka ay haysan guri kastoo qurux badan oo aad dhisata mayba meena masuubiyo hoobudismaamaaafi mayba yani meena masuubiyaas laakiin guri walba qurux badan may kafirjijid qurux badan yamay buhayaa ka kafiilay marka sida gurihan qurxisati ama libisan qurxisati ama idaan qurxis may dhafadayahin in jiteelan qurxa dhafada insha allah marka waa insha allah masin rajeen insha allah badan boosti fayn banboya insha allah masin rajeen waana waqtiya barakajar hay dadaalin wadanka lankala mumaqo wadanka kan ilaahay namakani kan ilaahay nasii ولن نوضي ماري ورماري يمان هرزون ولن يبون يباني مركا دري مكور نوضي إيو حاد قود ولا كحجة من بوها دري مكور لكن ما يرجع إن شاء الله يمر بنا بوها بوها إن شاء الله إذا السنة ذا بوها تجيب السنة ذا إذا ما بوها سنة ذا هشورة golonku ganacsatada iyo in iska kooyeen yahay koo laka fadaay ini laka aruuri qaaraan kaas oo laka dhisaw jiddeeraw hal kilomitir inus ama kun ishan boqol mitir haddana madhiini ini meelaaslikbii qarashkii lambaahanay iyo oo meelini laha ku aruuri afar kun iyo siyeed boqol oo doolar taasoo haytito eedan yar marka lanfiiri ganacsatadii meelikoyti i qarashkiyo kayaboohen taasoo markasi lanfiiriyona eh reedan dareer meeliliku faday ini horlanku dareera